anoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington oo qodobada aad caawa ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin dacwad loogu dalbanayo in bini'aadam loo aqoonsado daanyeer nooca waaweyna oo ku nool magaalada niiyo waxa kale oo aad maqli doontaan sheekadii adeegta oo meel xiisala maraysa maryan toddobaadkii hore cabsi xooggan ayay ku jirtay talow caawa xaalkeedu waa sidee sidoo kale waxaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska washington aan ku bilaabay toddobaadkan waxaa wararka caalamka ku soo kordhay arrin la yaab leh kadib markii koox iskugu jirta garyaqaano amaba qareenno iyo dadka u dooda xuquuqda xayawaanku ay maxkamad ku taalla magaalada new york ay u gudbiyeen kays ay ku dalbanayeen in bini'aadan loo aqoonsado daanyeer gaar ahaana nooca waaweyn ee jimbansiiga loo yaqaano oo lagu magacaabo tomi oo haatan da'diisu ay tahy lix iyo labaatan jir bal sheekadaasi waxaa inoo haya maxamuud ibraahim cali oo istuudiyaha ila fadhiya sheekadaana isha soo mariyey sahray horta daanyeer waa ka wen yahay oo reerkii daanyeer buu ka mid yahay laakiin waa jimbaze ama daanyeerka weyn ee aqli ahaan iyo dhaqan ahaan ku dhow bini'aadamka koox u dooda xuquuqda xayawaanka oo ku sugan magaalada new york ayaa waxay maxkamad horgeeyeen dacwad ama kiis ah in loo oggolaado jimbazega ama daanyeerka weyn in sharci ahaan loo aqoonsado inuu noqdo bilaadan oo xaqii bini'aadan uu lahaa la siiyo taasoo ah nolol oo xor u yahay taasoo ah in aanan meel xabsi ah lasaga xiri karin oo meel uu ku jiri karin taasoo ah in go'aan asaga uu leeyahay uu gaari karo oo uu ku noolaan karo qof kalena uuna qasbi karin macnaha waatay maxamuud dacwaddaasi oo ay toddobaadkii dhowaa ama isniintii oo ay gudbiyeen kooxdaasi u dooda xuquuqda xayawaanka maxay ku dalbanayaan markaa ay sababahooda ay ku darsadeen in daanyeerkaasi weyn loo aqoonsado inuu yahay bini aadan ama uu dadka ka mid yahay oo laga saaro qaybta xayawaanka kiiska waxaa laga keenay ama dacwada ay ugu doodayaan qareennada waa daanyeerka weyn ee magaciisa la yidhahdo tomi oo ku nool magaalada new york bartamaha magaaladaasi waxa uuna ku xaraysan yahay xero guri camal ah oo uu ku noolaa muddo marka waxay leeyihiin tomi oo labaatan iyo lix jir ah wuxuu istaahilaa in loo aqoonsado inuu yahay bini'aadan oo xaqii bini'aadamka la siiyo lagana fasaxo meeshaas uu ku xaraysan yahay oo duurkiisa dhinaca ka raacay dadka hala noolaadee faraha laga qaado go'aamo ayuu gaarayahay laakiin maxamuudow lix iyo labaatan jirkan tomi calaamadaha ay ku arkeen ee muujinaya inuu dadka la dhaqmi karo maxaa ka mid ah sahray waxaa ka mid ah daanyeerka wuxuu u dhaqmayaa sida bila'aadan camal isaga ayaa jiifanayo isaga ayaa soo kacayo ilkuhu rumaysanaya gogashii uu ku jiifu hagaagsanaya subaxdii wuu jimacsanaya wax walba oo bini'aadan ah ama maskax bini'aadan ay samayso ayuu samaynaya asagoon la amrin marka qareennada waxay leeyihiin dee ninkan hadduuba shaqaysanayo oo uu asaga howshiisa wato asagoon loo sheegin bini'aadan muxuu ka yaryahay ha loo ogolaado in la siiya xaqa bini'aadinimada macnaha waa tahay maadaamuu lix labaatan jir yahay tomi xaas ma leeyahay tomi weli arrinta xaaska lama galin oo hadda waa single marka su-aasha xigta waxay tahay tomi marka jidka lagu fasaxo xaas ma heli doonaa waay macna
waa tahay qareennada u doodaya tomi waxay leeyihiin waa nin weyn oo labaatan iyo lix jir ah oo aqli leh waxayna aaminsan yihiin oo ay hadda ku doodayaan haddii lagu fasaxo magaaladiisaas in jidka dhinacu ka raacayo dadkiisaas uu ka mid yahay waayo waxay leeyihiin maskaxdiisa waxay la mid tahay tan jidka new york dadka socdo dee aqliguu leeyahay oo go'aamo asaga gooniha ayuu gaari karaa marka dhibaato kalema kulmayo magaalada armay hawl u soo wadaano dawadskogto dalkan maraykanka dad khalad samaysay tigid baa lagu dhiibaya markaasaa lacag laga qaada dad gaari meel khalada dhigtid haddaad dembi geshid maxkamad baa lagu geynaya waxyaabahaasoo dhan hadda daanyeerkan jambansiiga ah ee tomi lagu magacaabo wuu ka madax banaayo wuxuu geysta xataa cidi dacwad ma geenayso markaa ma laga yaaba inayba howlgelinayaanba mushkiladu ay u horseedayaan qareennada waxay leeyihin dhibaatada dambe hanoo dambaysee ninkan u aqoonsada inuu bini'aadan noqdo si dadka new york jooga ama adduunka ku nool uu dhibka qayb kala qaybsado dee tigidka iyo dhibaatada aa sheegteen waxay ka mid tahay dhibaatada maalin walba aan la kulanno marka tomi hanaga mid noqdo oo dhibkaas bar hanaga qaatay leeyihin waa tahay haddiiba la ogolaado oo dadka lagu soo daayo daanyeerkaasi haatan waa daanyeer laga yaabaa inuu daanyeeradiis kala nool yahay ha hadda dee dadkii biniaadamkii qof ka heli maaye e maxaa xayawaankiisa looga soo kaxaynaya horta waxay leeyihiin qareennada een, daanyeerkan tomi haddii loo ogolaado maxkamadda ay u ogolaato inuu bini'aadan noqdo oo sharcigii iyo xuquuqdii bini'aadan uu lahaa loo aqoonsado waa astaan ayada waayo daanyeer walbo adduunka jooga f- far ayaa u taagan wuxuu dhahaya de anigana bini'aadan ahay waayo tomiyo new york joogaa loo ogolaaday inuu noqdo bini'aadan waa tahay marka waa fariin hal qof ku bilaabanaysa balse saameynteeda ay weyn tahay maxamuudow ha daanyeerkan tomi oo keliya baa ololuhu wuxuu u socday laleeyahy biniaadan ha loo aqoonsado mise waa kooxdiisa oo dhan ilaa daanyeerradii dhalay isaga kuwii la dhashay kooxdii daanyeerrada ahayd oo dhan waxay leeyihiin tomi ha loo aqoonsado inuu bini'aadan yahay si dadka reerkiisa ah ee asaga la mid ah ee lamaskax la maskaxda ah jimbaaziyada kale ay ayagana si otomaatig ama si deg deg ah ayaa loo aqoonsanayaa inay inay noqdaan bini'aadan balse asaga ayaa ah imtixaanka koowaad in maxkamadda ay ogolaan karto iyo in kale waayo maxkamadda kiisas noocan oo kaleeta ah oo daanyeerka weyn loo codsanaya inuu noqdo bilaadan horay mayna u galin soo marka waa xaaje ugub ah waaye oo hadda maxkamadda ku cusub marka haddii loo aqoonsado tomi inuu yeesho xaqa bini'aadanka dee daanyeerada adduunka ku nool dhan oo dee jimbazeega ayagana xaqii bini'aadanka ay yeelanayaan saas waa macnaha horta kooxdan looyarada iyo isugu jirta dadka u dooda een, xuquuqda waxa aan bini aadanka ahayn oo dabcan xayawaankuna ay ka mid yihiin ololahooda ilaa tod- labadii kun iyo toddobadii bay bilaabeen oo dhaqaale inay u urursadaan way- kolley wayse soo xoojiyeen iyada oo adduunkan aynu ka war haynay inay jiraan dee dad badan oo xataa bini aadamnimadii loo diidan yahay caalamku in haddana een, daanyeer la yidhaahdo bini aadan ha loo aqoonsado adisay kula timi maxamed sahray horta waxa waaye arrintan waa arrin muhiim ah waayo cashirka ugu weyn ama meesha sheekada ay u dhimanaysa waxay tahay in daanyeer ku nool new york maanta loo doodayo inuu noqdo bilaadan oo xaq hal- bilaadan hala siiya la leeyahay nasiib darrada kale waxay tahay qaar ka mid ah bini'aadamka adduunka ku nool ayaa maanta waxay ku nool yihiin xaalad ka hoosaysa xaaladda bini'aadanimo oo waxayba qarka u saaran yihiin in bini'aadanimada ay ka dhacaan marka waxaad leedahay dad baa een, xu- ilaahayba bini aadan ka dhigayba haddana xuquuqdii bini aadan kala xuquuqda bini'aadanka marka idina daanyeer baad soo wadaanood bini aadan ka dhigaysa biniaadanka dhin- marka taas waxay ku tusinaysaa waddan degan oo m- weyn oo oo macnaha sharcigiisu dhisan yahay sida maraykanka in xayawaanka xuquuqdooda aad loo ilaalinayo bini'aadanka tiisi waa laga soo tago meel ayaa la saaray in xuquuqda aan laga dhimi karin haddana xayawaanka ayaa loo doodaya laakiin meelo ka mid ah dunida dacladeeda bini'aadanka xaqi yaraa ay lahaayena wax laga sii dhimay oo waxayba qarka u taagan yihiin in tomi meeshuu hadda taagay in la istaajiyo oo xero lagu xaraysto bal waxaynu ka warsugi doonaa dacwadaasi halkay ku dhammaato iyo go-aankay maxkamadaasi ka gaadhay iyo barnaamijyadeedna soo socda iyo waxaa kaloo noo haray tomi dadka uu la kulmi doono markuu xabsigiisa hadda uu ku jiro ka soo baxo ma wuxuu heli doonaa gabar quruxsan oo dee reer uu dhisto oo ilmo uu yeesho ilaan hadduu annaga naga mid noqdo qof walba bila'aadanka wuxuu rabo unbuu tomi rabaayo
waa tahay cawaysin wanaagsan dhegaystayaal weli waxay noo soo socdaa waraysi xiise badan oo aanu la yeelanay abwaan axmed saleebaan bidde oo uu kaga warramayo taariikh jacayl oo isaga soo martay balse aynu ku hormarno qaybtii afraad ee sheekadii adeegto iyo caawa sida uu xaal yahay aan idiin kala baxo sheekada iyo wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxay jeclaan lahayd inay haad noqoto sidii shimbiraha meeshaas yaabka leh ay ku xayiran tahay si ay si sahlan uga hadaafto نفس بيمو يعني معلوبة ركبها المالية هي الله يو فلان كبابول كما ملايسنني ادحي ودحي ادحي ودحي ايقا بحي الله يو isagii markuu arkay inay adag tahay si loogu tago ruuxa isaga ah uuna ogaaday maadaama uu yahay bahal dadka aqoon u leh in qofku aanu sidaa u weynayn ayuu isku dayey inuu bajiyo waa intaasuu intuu kala bato bardado uu soo dhacaaye wuxuu ahaa bahalkaasi mid inta libaax weyn yahay weyn dhogorta guudka baabusha iyo haylimaha ku yaalna ay tirabeeleen aad buu u dhisnaa una lixaad weynaa surkiisa hilibka saaran iyo xoogga ku jira daraaddii awood umuu lahayn inuu isagoo taagan kor eego sidaa daraaddeed kor markuu eegayo waa inuu u seexdaa isagoo meesha baraaqa maryanna eegaya ayuu inta afkii laba ka kala dhigay intuu awood lahaa ci gurxan iyo gunuunuc ooda ka soo qaaday uma sii sugine intuu kor u booday wuu sidii wax geedkaba samada ku callaqaya ciddiyo aad warma moodo intuu surtay gilgilmaagay cirkii iyo dhulkii ayaa qaylo iyo sharqan isqabsaday geedkiibaa dhaqdhaqaaqay maryan baa intay itaal lahayd waxay isugu geysay laantay haysatay nasiib wanaag ma ay soo dhicine meesheediibay ku mitiday inay la soo jiifto iyada cabsi iyo qiyaamo u haray ma jirin waxay ugu muuqatay in dhulku wada gariirayo dabaylo iyo duufaanna dhacayaan ciiddu dhaqaaqsan tahay adduunkana gogashiisa loo laabayo aan wax harayaa jirin haba yaraatee meel loo irkado ama ceebsi la bidaa uma ay muuqan nafta oodaysa unbay sugaysay muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la-aa haddana tan dhex galay madax yare laba indhoodoo galka ka baxsan oo araggoodu ama daymooyinkoodu meel keliya haysto af laba daan noqday luqun aad moodo in kol hore naftu daysaye qallalan bay la soo qotantay libaaxii markuu cabbaar meeshii gilgilay siduu rabayna ay u noqon weysay oo maryan soo dhici weysay wuu inta jijimicsaday ilka aad moodo qoryo miibac ahoo meel ku rarnaa muujiyey carab aad moodo sambab cabbaar kowraxsanaa intuu hadba dhan u eriyey shaarbahana marsaday wuu tartiib sidii wax tegaya usii tallaabsaday maryan way garansiisnayd inaanu ka dheeraan doonine iyada uu isleeyahay aad degtid waa intaasoo istiraahdo tegyaye meesha ka carar markaas wakhtigu waa gelin dambe waagiina ma foga libaaxuna wuxuu dhibsanayaa waaga ku baryaya isagoo ka xun cashola-aanta ku dhacday caawa ma uu fogaane intuu meel ku dhow dhabacday wuu si qarsoodi ah ilqooreedka uga eegayaa maryan intiiba ooggiibaa istaagay iyadoo sidii kuurka la isugu jiro isagiioo halkii wax jeeqaaqaya ayaa dhegtiisu jabaq maqashay intuu sidii wax xanaaqay booday buu u kuurgalay waxa jabaqda yeertay tahay wuxuu ka xumaa in laga sii daayo qofkan u xidhane isaga siday la tahay uu mar uun maray noqotaba afka u ridan doono wuxuu dhagaystaba wuxuu ogaaday in hadal soo gelayo wuxuu ku tallamay inuu dadka soo socda intuu u kuurgalo wax ka qaato iyo inuu tiisatan majinta uga xidhan ku nasiibsado bulaanka iyo ragga hadlayaa badnaantiisa ayaa cabsi gelisay inuu iyaga weeraro taasuu is yidhi armay kugu dhacdaa wax badso wax beel bay leedahay waxaa jiray in meeshu dhabbaha loosi ahee dhaanka iyo safaradu aan kala go-in ahayd waxa soo bulaamayana yahay safar cidaha ka yimide magaalada u socda waxaana wata rag hubka buuxee ugu soo talagalay inay isaga difaacaan dad iyo dugaagba libaaxii arag in arrintu qasan tahay waxa soo socdana ayan kaba leexanayne iyagoo un kusoo fool leeyihiin wuxuu goostay inuu maryan mar kale weerar cabsigelina ku qaado waa intaasoy hadda hurudaayo ay soo dhacdaaye safarkii markaa waxba uma jiro oo kobtuuba madaxa soo gelinayaa maryanna mar horeyba maqashay bulaanka dadka walowba aad ay ugu adag tahay siday afka hadal uga soo saari lahaydoo waxay u muuqatay ruux naftu kusii dabayar tahay waxay istiri qaylo sii bilow intaan laguba soo gaarin amaan lagu dhaafinba ha yeeshee way kari weysay niyadda way ka lahayd qayladaas ha yeeshee mid laanta ay haysataa maqlayso ma ahayn libaaxii oo kankoonsan ayaa geedkii soo galay isagoo qayliyo xaruun isku qasaya buu haddana bootin intii itaalkiisa ah soo booday wuxuu qabsaday meel dhexe oo geedka jiridiisa ah markii libaaxu qaylada bilaabayba waxaa diday owrtii safarka ahayde markaa aan waxba u jirin xargo adag ama hoggaamo la saantay iyadoo isku xurnayd ragga watana awalba aada uga feejignaa daraaddii ayaysan xargagoosane haddiiba inta mid mid loo garqabtay qoryihiina la rogtay dhowr xabadood meeshii libaaxu ka gurxamay la dulmariyey intaan la ridin xabadaha ayaa ninkii ugu da'weynaa meesha waaye aragnimadana isbidayey hadal qaylo ah wuxuu ku yidhi yur yur yur yur war xabadaha hoos ha ugu dhigina bahalkee kor mariya ha inaga tagee inaanu inagu dhaawacmin baaroone waa tahay xaaladda maryan waxaad moodaa caawa in laguba soo kordhay talow ma kooxdaasi safarka ah baa ka badbaadin doonta mise rasaastiiba ay rideen ayaaba geedka dushiisa ku doonan doonta mise talow libaaxibaaba uga sii dheerayn waa inoo toddobaadka dambe iyo waayaha ay maryan la kulanto waa hagaag dhegaystayaal cawayska washington ayaynu ku guda jirnaa haatanna waa qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijkeenna waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar iyo qaybtii labaad ee waraysigii uu la yeeshay abwaan axmed salebaan bidde oo ku sugan magaalada hargeysa waraysigaa iyo heesaha ku jira ayaynu dabcan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna toddobaadkan dheer badfan ku jirto nin dee koob iyo afartan sameeyey wuxuu weliba xilliga ugu dee jacaylku soomaalida u baaxaadegayay baad weliba aad ula soo kulantoo dee xilliga toddobaataniyad waxaa la yidhahdaa dadkoo dhan dee waxaa ku dhacday jacayl badan adiga horta beryaha inna jacayl ma kugu dhacay kugu dhacay ma ahay aniga weba igu horreeyey waanu igu dambeeyey waanu igu dambeeyey wallaahi niyo imanka dee waxaa la yidhi jacaylku ma bao ma baabao waa laga bogsadaana waa been adi xilliyada kugu dhacay marka wallaahi niyar baan ahaa barbaar baan ahaa niyo marka dabcan ma iscalmateen mise waa maya waanu iscalmanay laakiin ismaanaan calfan markaa cido kalaa noo dhexeeyey dabeedna beri dambe ayaanu nasiib isku helay marka muddo intee le kadib baa kulanteen labiyo labaatan sannadood axmed salaam bide inta badan waxaa jirta heestan leexo oo inta badan caan ka noqotay dhulka soomaalida dee waxaa loo nisfeeyaa aadan cabdullahi cusmaan madaxweynihii hore soomaaliya inay sababtay xitaa ilaa xilka degistiisii horta bal haddaad turxaan saartid ma isagaa loo qaaday mise si kale maya waa anigan kula fadhiya aniga ilaahay marag beena dee looma qabsado aadmigiisana marag beena looma sheego maya ee gabadhii aan markii ku odhan jiray labiyo labaatan sannadood dabadood baanu is loo ismehersanay oo waanu wada noolahay jacaylku naga dhexdhexeeye naga dhexeeyey aan ku odhi waa gabadh lagaba maarmaano sidaasunbaa ana calabka ilaahay iigu daray ayaa la iga guursaday berigaas dabadeedna dee sheekadu waxay ahayd un sheeko hinaase ya hinaase iyo ammaan ammaanta dee talada waa ka mid ay isugu jirta bay ahayd marka wax aadan cabdille cismaan alle naxariistii jannaha siiye ee ku saabsan oo arrintaa ku jiray ma ay jirin hadda maxaa dadku ugu qaateen baa isleedahay maxaa keenay heesta oo markii hore waxaanu siinay shamis abakor na maxamed baa jiri walaal aniga iida isla markaa oo dadka naxariista badan moogtay badiba waxay tiri walaal si iyada siiya heesta iyadaa fanka ku cusub oo markaa fankay soo gashay hibo dabadeedna heestiibaa ismaaciil cabdigeri allah u naxariistee u tumay aniga iyo sooraan iyo huryana waanu joognay meeshoo nimanka heestaba utay baan ahaa anaa sameeyey heesta idaacad reediyo hargeysaaba heestii lagu shubay markii dabeedna muddo ay socotay heestii oo dalabaadka ku jirtay ayaa hibe maxamed waxaa loo bedelay xamar dabeedna heesteedii xaggaasay haddana dalabaadka ka gashay markii ay xaggaa dalabaadka gashay iyadoo muddo socotay ayaa foodkii soo galay dabeedna arrin baarlamanku leeyahay ayaa nin soo galay oo la odhan jiray gobdoon soo galay ninkii arrinkii soo galay waxay noqotay dee wax la kala qaadayaa mooye waxay ahayd mooye ile maaragtay wax la doonaya wax caddaan ayaad sheegto waxaa dhacday adigu gobdoon bay xaajadii soo gaadhay dabeedna gobdoon markii foodkii laba dhacay tii u dambaysay ayuu leesti leexo saaray kolkaasaa la yidhi aadan baa loola jeeday baarlamankuna malaahugfus buu ujeedo waxbaa la kala wacmade adigu arrintiibaa huwahaa laga bilaabay marka gobdoon aan baarlamaanka ka tirsana maya maya reedioha muqdisho ayuu ka tirsanaa macnaa wariyaashii reer muqdisho ah haa wasaaradda iyadu ahaadee waan gartay markaa dee isna isagu ma saaray si alla inuu isaga saariyo si kale war uma hayo laakiin isuqaataba qoorta loo geli ayay ka dhigeenoo baarlamankii ayaa markiiba arrintii la kacdo o yidhi aadan cabdillahi cismaan baa loo saaray halkaasoo ku dhacay waa kaas aadan cabdulla cusmaan marna ma is aragteenoo ama ma lagu weydiiyey arrintaas beriga xilliga arrintaas waa la i weydiiyey looba inta la yimi idaacadda hargeysa ayaa qolada wardoonku ay u yimaadeen mustafa xajanuuro idaacadda haysto ooba heestaa taariikhdeeda ka warrama bay dhahay dabeedna anigaa la yaar dabeedna xabiiskii baan imi bal heestaa ka warran baa layidhi ka warramay baan anigu heestaa niyo gabadh baa laiga guursadayo dee ninka gabadh iyo xaalkeedu soo galay yar wareeraana wadada gaadhiga yaalla ee iska taagan isagaa jiiro wejiga ku dhuftamaan marka anigaa leecadaasila taa adiga maxaa kuhelay bay dhahay gabadhii baa laiga guursadayoo gaadhi iska jiira taagan yaan anigu jiiray baan halku gaadhi u iga jiiri lahaa dee madaxaban ku dhufta waan daqramay baan dhakhtarkaaban tegi baan waana run oo waraaqdii baaban dee nimankii jaantay wadheen qosol wixii run bay noqdeen dee ereyadeedii bal in yar ma ma naga maqashin kartaa caaw
inagoo lamaana ah iyo lama nafqaybsile tala geed ku laasho adigaa islumiyo isu looga cadowgoo libintaadi siiye libanteed adduunyada ruuxna laasan maaye maxaa lore naftaadi inakoo lamaanaayo laba naf qaybsile taloogeed ku laashe adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigase liite leexadu ku sida seexad ballaan cuskanaye waadigase liite leexadu ku sida seexad ballaan cuskanaye libanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii waxaa jirtay n, eh, alcayn oo kale xilli aad ku sugnayd ayaa ayaad fariin ama hees usoo dirtay n, khadar daahirsan filayo oo n, ay heesi qaat bal sheekada iga horran iyada say ku timi sheekadaasi waxaa ku timi eh, kisii baa waraaqii soo qortay aniga iyo khasra daahir iyo axmed cali cigaal baanu nahay bay tidhi Haye.
waxaad noo soo dirtaa saddex heesood dabeedna anigoo saxare ka soo rarwaxoo meel saxaraa jooga ayuun baan eh, gurigaygii furay goorfiida waan soo tukaday telefishinkii baan furay waa micraajkii nebigun baa lidhi caawa halkaasna caleyhi salaatu wasalaam dabeedna dabaddaan iska fadhiisto iska goglooday Hey.
telefishinkaygana waan iska daawaday Hey.
kabankaygii iyo koorkaygana waan soo qaatay Hey.
dabeed halkaasaan hees ka bilaabay saddexdoodiyana midba hees siiyo Hey.
heestan axmed cali cigaal uu qaaday uu dhahdo waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada Ah.
yaan ugu horreysiiyey heesta labaad waxay ahayd heestii ay qaaday eh, een, maxay ahayd khatra daahir khatra daahir baa qaabdo waxaa la idhaahdaa eh, sidii ruuxu galay shabeel ama la shiray shaashlaha libaax shakiyay markii aan ku waayay shantaa dhaban baan hayaa sidii markabkii shubaal shubaaloo shalayta yimi shicmada soo ragay xariir xalaytana socodka shubay shakiyay markii aan ku waayay shantaa dhaban baan hayaa aniga waxaan ka soo qaaday nin waddankiisii yimi oo markab in badan ka shaqaynayay oo waddankiisii in badan arag dabeedna uu markabkii dekadii yimi berbera dabeedna shixmadii laga rogay dabeedna ilma dalkii inaad ku hadhi bise markabkuu dhaqaaqaya waad raaci oo calool laba bogleeyey ayaan iska dhigay ilaa dalkaygii dagaal baa ka socda anigana calooliyeyska igu socda
sidii ruux ugal shabeeye shisheeyana caqabtee la shiray shashlahalba shanta dhaban baan hayaa shakmay markii aan ku waayey shakii faraxaygu sheeg shakii markii aan ku waayey shakii faraxaygu sheeg shaxduuray kaligay riyada shaxduuray kaligay riyada awada awada gunaanadkeenu haddaynu soo gebagabayno oo gunaanad ku nimaadno bal dadweynaha halkan kaa dhegaysanaya mashriq ilaa maqrib n, eh, had- eh, meelo badan baa lagaa dhegaysanaya wakhti badanna waa lagu baado dadka dhegahoodu dee way ku magaranaysaa hees jacayl haddaad caawa istrada ku nasi maxaad caawa ku nasin lahayd waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada qalbiga nadiife naruurada la dhowra kumaan nicin kumana nicin naxarina kumagaadine sohowkii nabigu yidhi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ee hajira sidiidan isugu dhir ma ay gabin nabtayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadallaakiina seexi nafaqiyo waxsiiniyo nafaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciya suwaag walaysu soo noqone wixii nool adduunyadaye dhulka oo nagu baxaye robkuna ku nuuxsadaye nimcadii adduunka bal masiibka ila dhowr horiyo xariiri nooliga wejigana nooliga wejigana naladuyedwe nooliyo xariiri nooliga wejigana nooliga wejigana qalbigaaga nugulkiyo nawada ibliiskiyo nacasnimaada ka ogo anigiyo nasiibkuna naftaadan umaqanay nasaw